waxaa maanta magaalooyinka beledweyne iyo jowhar si rasmi ah uga furmay tababar lagu kobcinayo xirfadaha macalinimada gabdhaha kaas oo ay taageerayso global partnership for education g b e islamarkaana uu hirgelinayo maxadka tababarka macalimiinta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle tababarkan oo socon doona muddo hal sano iyo siddeed bilood ah ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu diyaariyo hablaha inay ka mid noqdaan macalimiinta mustaqbalka si loo xoojiyo kaalinta ay ku leeyihiin waxbaridda iyo horumarinta bulshada tababarkan ayaa ka socda laba xarumood oo kale ah magaalooyinka jowhar iyo beledweyne waxaana bixiya khuburo iyo macalimiin aqoon iyo waayo aragnimo dheer u leh tababarka macalimiinta furitaanka tababarka magaalada jowhar waxaa si rasmi ah u dahfuray agaasimaha waaxda maamulka iyo horumarinta macalimiinta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane saalax cabdiqaadir cusmaan sidoo kale magaalada beledweyne waxaa furitaanka tababarka goobjo ka ahaa maamulka waxbarashada gobolka hiiraan iyo maamulka maxadka tababarka macalimiinta ee wasaaradda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in tababarkan uu qeyb weyn ka qaadan doono sidii loo ballaarin lahaa tirada iyo tayada macalimiinta gabdhaha ah taas oo horseedi doonta fursad siman oo waxbarasho loona dhiso mustaqbal ifaya